asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqeymaha yuhuudi ee ka dumarinka goodoonsanee khaza waxaan maantoo arbaca ah dhanka kalena ku beegan maalinkii afar boqol soddon iyo sagaalaad oo xidhiir ah aan warbixinteenna maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duqeymo afar iyo labaatankii saaci la soo dhaafay ka dhacay marinka khaza gumaadka ka soconaya waqooyiga oo sii xoogeysanaya iyo dagaallo xooggan oo lagu jibiyo askarta saanada yuhuudda haddabaan ku horeyna duqaymaha waa berigii hore maanta ciidamada gumaystaha yuhuuddu waxay ku kaceen xasuuqyo aad u daran oo ay ku baabi'een dadaado fara badan oo shacab ah una badan dumar carruur iyo waayeelaan waxba galabsan warbaahinta ayaana waxay soo warinaysaan xasuuqyada ugu culus ay maanta ka dhaceen magaalooyinka beytlaaya khaanyunis iyo dirilbalaax wariye ku sugan mashruuca beytlaaya ayaana wuxuu sheegay in ciidamada yuhuudda ee duqeyn aad u xoogan la beegsadeen guri ay degnaayeen dad shacabba oo halkaasi ku yaala waxaana ku shahiday duqeyntaasi baalnimada siddeed ruux halka ay dhawacyo kala duwan soo gaadheen kuwa kale aad u fara badan sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay duqeymo kala duwan ka geysteen guryo tiro badan oo ku yaala gagaarka isbitaalka kamaal cadwaan ee magaalada beytlaaya ee waqooyiga marinka khaza waxaana la warinaya in halkaas ay shuhaadayaa dhawacyo ku noqdeen tobannaan ruux oo shacab rayda ah diyaaradaha dagaalka ee gumaystaha yuhuudda ayaa waxay sidoo kale beegsadeen kooxaha ka shaqeeya gurmadka xilli ay ahaayeen kuwa isku dayayay inay soo badbaadiyaan dadka dhaawacyada qabee ku hosxniban burburka dhagaxaanta hoostiisa kanaalka laksa alfadaiya ayaa wuxuu sidoo kale warinayaa in ciidamada yuhuudda ay duqinba ku dilin dad badan oo shaqaalaha gurmadka ka mid ah meelaha u dhow isbitaalada ayaana waxaa la warinayaa in ciidamada yuhuudda si ulakaaca ugu beegsanayaan shaqaalaha gurmadka lixda bishii oktoobar ee sanadkan aynu ku jirno ayay ciidamada yuhuudda howlgal qaraska xorlimaha ku qaadeen deegaanada ku yaala waqooyiga marinka goodoonsan ee khaza halkaasoo ay ku sugnaayeen kumanaan ruux oo shacab riida ah duulaanka yuhuudda ee waqooyiga ayaana waxuu noqday in dadka reedka ee duqeymo ku garaacaan xandhibaan gurmadka shaqaalaha caafimaadka cabsigeliyaan xuduudaha iyo meel walbo laga soo gali kara waqooyigan ay ciidamo dhigaan si guud ahaan ay u diideen wax gurmada uu soo galo waqooyiga qidaaca khaza magaalooyinka ugu badan ee gumaadka iyo xasuuqyada la kulmaya ayaana waxaa la warinayaa annaguna aan markhaati ka nahay inay yihiin beytlaahi iyo jabaaliyaah muuqaallo maalintii shalay qabsaday baraha ay bulshada ku wada xidhiirto ayaana waxaa lagu arkayaa eeyo cunaya dadka ku shahiiday duqeymaha yuhuudda ee ka wada waqooyiga marinka khaza muuqaalkan argagaxa leh ayaana wuxuu muujinayaa cudwaanka ciidamada yuhuudda iyo sidii usii laba jibaareen gumaadka iyo xasuuqyada dadka reer khaza muuqaalkan qabsaday baraha bulshada ayaana waxuu ruuxa shahiidka ah eyga uu ka qabsanaya dhanka dhunta isagoon isku dayaya inuu jiito waxaa sidoo kale la arkayaa shuhaddo qaar oo qalfoof noqday madaxyo iyo burburka dhagaxaanta hoostiisa oo ay ka soo muuqadaan dadka shuhadada ah ilawareedda dhakhaatiir ah oo la hadlay shabakadda wararka aljaziira ayaana waxay ku waramayaan in waddooyinka magaalooyinka jabaaliya beytilaayi iyo beytixanuun ay daadsan yihiin shuhaado tiro badan wariye aljaziira ayaa wuxuu sheegaya in mar walbay dadka deegaanka iyo kooxaha ka shaqeeya gurmadka ay isku dayaan in dadka shuhadada ee yaalla waddooyinka ay halkaasi ka soo qaadaan ama ay dhagaxaanta hoostiisa ka baadigoobaan dadka dhaawacyada qaba ay la kulmayaan duqeymo xooggan oo kaga imaaday dhanka ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda waxaana inta badan dhacday in ciidamada yuhuudda ay beegsadaan dadka isku dayay inay qaadaan jasadka shuhadada iyadoona duqeynta halkaasi ka dhacday si laba jibaarayso shuhadada waddooyinka yaala sidoo kale wuxuu sheegay wariyaha in dad badan oo dhaawacyo kala duwan qabay ku usxaniban yihiin burburka iyagoona halkaasi ku qaadanaya wakhti dheer ilaa ay ugu dambeyntii halkaasi ku shahiidaan iyadoo aysan soo gaadhin kooxaha ka shaqeeya gurmadka reydka isku soo wada duuba muuqaalkan ayaa wuxuu noqonayaa muuqaalka ugu naxdinta badan isbuucani ka imaaday dhanka marinka goodoonsane khaza ee ay ciidamada yuhuudda ku gumaadayaan shacabka abriyada ee aan waxba galabsan wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca khaza ayaana waxay sheegtay in ciidamada yuhuudda ee waqooyiga khaza ku dileen inta ay ku sugnaayeen dad gaaraya ilaa i saddex kun oo ruux halkay dhawacyo kala duwan soo gaareen kumanaan ruux oo kale waxaa sidoo kale jira macluul aad u daran oo ay la nool yihiin shacabka reer khaza carruurta reer khaza ee la nool nafaqo xumo iyadoona ay mararka qaarba dhacday in carruurtai u geeriyoodaan macluusha iyo gaajada halkaasi ka jirta gumaadkan wuxushlimada ayaana waxaa indhaha ka daawanaya dhammaan dowladaha caalamka haba ugu horeeyaan kuwa carabta ee dariska la ah dhulka falastiin iyagoo aan marnaba isku dayaynin inay wax xiid iyo garab istaagay u muujiyaan walaalahooda dhibaataysan waayahay aan dib ugu laabanna dhacdooyinka maalinlaha ee khaza magaalada dirilbalax ee dhacda bartamaha marinka goodoonsan ee khaza duqeyn aad u xoogan oo ay ciidamada saanad yuhuuddu ka geysteen waxaa ku shahiiday laba ruux oo shacab ah halkee dhawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo aadu fara badan duqayntan ayaana waxay si gaar u beegsatay dad barkacyo lah oo magaaladani tendhooyin kadhistay sidoo kale duqayn madaafiicda goobta loo adeegsaday ayaa waxay ciidamada yuhuudu ka geysteen xerada nuseeraad ee bartamaha marinka waxaana halkaasi ku sheeday dad badan oo shacab ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen duqayn kale oo ay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen barakacyaasha reer falastiin ee ku sugan deegaan kaalmawaasi ayaa waxay sababtay in halkaas ay ku shahiideen dad badan oo shacab ah wararka ka imaanaya deegaan kaalmawaasi ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in ciidamada yuhuudda oo isdagawaarada gaashaaman ay xog ku soo galeen deegaanka islamarkaana ay godoon adag saareen jihooyinka kala duwan ee deegaanka ay barakacyaashani ku nool yihiin qoys falastiiniya ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda gurigooda xog ku galeen iyagoona halkaasi ka geystay weerar rasaaseen ah oo ay dad badan ku waxyeeloobeen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen goobjoogayaal ku sugan deegaanka almawaasi ayaana waxay sheegayaan in dhawaq rasaastii ay ka dhacisay guriga si toos ah loo maqlayay deegaankan ayaana wuxuu caan ku yahay beerashada iyo biyaha macaan marar badan ayaana waxay la kulmeen dadka halkaasi ku nool ficilada gurcan ee ciidamada saynada yuhuudda afar iyo labaatankii saace lasoo dhaaf ayaana wuxuu martigeliyey goodoon cusub oo ay kala kulmeen ciidamada xaaqidiinta ee dulmiga ku caanbaxay ee ka amarqaata dhiigyacab netanyahu meelaha subaxii hore maanta ay duqeymuhu ka dhaceen waxaa sidoo kale ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada khaza waxaana duqeymaha halkaasi ka dhacay ku dhaf waayey dad badan oo shacab riid ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen ciidamada yuhuudda waxay duqeen bareera ku beegsadeen guri ku yaela waddada asaxaaba ee xaafadda addaraj waxaana gurigaasi ku dhaqnaa dad shacab ah iyadoona ay halkaas shuhaado ayaa dhaawacyo ku noqdeen dad badan oo shacab ah iyadoona ay halkaas shuhaado ayaa dhaawacyo ku noqdeen dad badan oo shacab ah kana biidaha barakacyaashii ku sugnaa gurigaasi xaafadda zeytuun ee dhacda bariga magaalada khaza ayay sidoo kale ciidamadii hud ku garaaceen duqeymo aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana halkaasi ku sheeday dad badan oo shacab ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeymo sidoo kale sababay istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan ayaa waxay ka dhaceen magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza iyadoo ay ciidamada yuhuud halkaasi ku beegsadeen madarse ay dad shacabba ku hooyanayeen oo hoos tagtaa hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan gargaarka iyo arrimaha qaxootiga ee norwa wararka ayaana waxay sheegayaan in ciidamada yuhuudda ee duqeyn aad u xoogan sidoo kale ku garaaceen madrasatu taabiciin ee ku taala xaafadda addaraj waxaana halkaasi ku sheeday laba ruux halkee dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan xasuuq aad u daran oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanadii xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuuddu geysteen saacadii lasoo dhaaf ayaa gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaas oo ay ku shahiideen ka badan afartan ruux halkee dhaawacyo kala duwan soo gaadheen dad gaaraya siddeetan ruux oo kale iyadoo ay xusid mudan tahay in tobanaan ruuxoo shuhaado iyo dhaawac iskugu jiray kuwa isxniban yihiin burburka dhagxaanta iyo biraha shubkoostooda tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo sanad kahor markii uu bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo shan kun iyo lixdan ruux halkee dhaawacyaduna maraya in ka badan boqol iyo toddoba kun iyo afartan iyo kow ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo afar iyo toban bilood oo uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuudda si isku mid a u dooqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmaha ina soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiyo dhaawac dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqeymaha yuhuuddana ee si arxandaraha u beegsanaysa dadka barakacyaasha ah haddabaan kusoo gabagabayna weerarada lagu dhigbixiyey ciidamada yuhuudda kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadowga yuhuudda ee duulaanka gardarada kusoo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka goodoonsan ee khaza gumaadka iyo xasuuqyada wuxushlimadana halkaasi ka wadaa weerarada ay dagaalyahanada muqaamadu ku beegsadeen askarta yuhuudda ayaana iskugu jira kuwa toos ah duqeymo lagu garaacay saldhigyada yuhuudda iyo weeraro dhabagalla ah oo khasaare badan u geystay cadowga dagaal toosa ayaa ciidamada maamulka saynada yuhuudda iyo dagaalyahanada wax iskacaabinta ku dhex maray xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza wararka ayaana waxay sheegayaan dagaalkaas ciidamada yuhuudda looga itaalroonaaday islamarkaana dhabarka loo saariyey khasaare xoogan waxaana laga dilay saddex ka mid ah askartooda iyadoona laga dhaawacay kuwo kale duqeyn madaafiic loo adeegsadayo sidoo kale dagaalyahanada muqaamada ku garaaceen saldhig ciidamada yuhuudda ay ku leeyihiin agagarka masjidka cadaar ee ku yaala magaalada rafax ee dhacda cidifka fog ee koonfurta marinka goodoonsan ee khaza waxaana halkaasi ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira dagaalyahanada muqaamada ayaa waxay sidoo kale qarax aad u xoogan ku rakibeen guri ay ciidamada yuhuudda ku sugnaayeen oo isna ku yaalay xerada jabaaliya waxaana halkaasi ku sugnaa siday xoguhu tilmaamayaan ilaa iyo kow iyo toban xubnood oo ciidamada yuhuudda ka tirsan qaraxa halkaasi ka dhacay uu ahaa mid aad u culus ayaana sababay dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhammaan xubnihii halkaasi ku sugnaa tani ayaana ku soo aadaysa iyadoo maalintii shalay ciidamada wax iskacaabinta falastiiniyiinta ay beegsadeen guri kaloo yuhuuddu ku leeyihiin magaalada rafax islamarkaana ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan saainada waxayna warbaahinta ku hadasha afka ciidamada yuhuuddu shaaca ka qaaday in weerarkaasi lagu dilay laba askari shan kalena lagu dhaawacay ciidamada yuhuudda ayaa waxay sidoo kale qirteen in la dilay hogaamiyaha guutada toddoba kun boqol iyo toddobaad ee ka mid ah handasayaasha saainada yuhuudda sarkaalkan sare ee ka tirsan ciidamada yuhuudda ayaana ku dhintay dagaallo xoogan oo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay xerada jabaaliya afartan iyo sideeddii saac ee lasoo dhaafay ciidamada yuhuudda waxay la kulmeen dhiigbixii ugu darnaa ee isbuucani soo gaaraa iyagoona weeraro kala duwan ku wajahay deegaanada dhaca waqooyiga iyo koonfurta qidaaca goodoonsinee khaza waxaana midaan sii korisay tirada askarta ciidamada yuhuudda uga dhintay dagaalka khaza tan iyo toddobadii bisha oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka waxayna haatan kor u dhaaftay siday xogu sheegayaan ilaa iyo siddeed boqol oo askari halka sidoo kale ay dhaawacyadoodu marayaan saddex iyo toban kun iyo shan boqol oo askari sida laga soo xiganayo wasaaradda dagaalka ee maamulka gumaystaha yuhuudda